kulanka labada beelood ee dib u heshiisiinta ah ayaa muddo afartan iyo shan cisho ah waxa uu ka socda deegaanka dherjaale oo ka tirsan degmada isku suban ee gobolka bari puntland waxaana xusid mudan in waxgaradka labada beelood ay iskood isugu howleen inay ishor fadhiistaan gorfeeyaanna waxa ay kala tabanayaan qodobada heshiiskan waxaa ka mid ahaa in la sameeyo guddi si gaar ah uga shaqeeya isdhexgalka labada beelood iyo socodsiinta qodobada lagu heshiisiiyey go-aamada ka soo baxay kulankaas lagu qabtay hoteelka sabaax ee magaalada boosaaso ayaa waxaa ka mid ahaa in qofkii jebiye heshiiskaas si wada jir ah loogu qaado dembigiisa iyo in la soo celiyo midnimadii iyo deris wanaaggii lagana gudbo wixii hore qaar ka mid ah odaya dhaqameedyada waxgaradka iyo aqoon-yahanada labada beelood ayaa v o a uga waramay dareenkooda ku aadan heshiiskan muuse maxamuud cabdi waxaanu dareenkaygu maanta itusayaa inaanu intaa kuhawshaano labada beelood ka dhexaysa awal baan ka seexanay haatan haddaan ilaahayna garansiiyey inaanu ku filannahay ina guulna ku dhammaanayso nabad waa maxamed aadan ciise aniga dareenkaygu wuxuu yahay annagu aan toddoba sano ciidan na dhex joogo maahay aanaan isu tegin maadaabaanu toddoba sano kala maqnayn dareenkayagu wuxuu ku aadan yahay maanta guul noo soo yateenuu yahy meel kasta oo laga dagaalamay ama buntlayna ama ummadda kale waxaan u dirayaa sidaas aanu annagu u dhammaysanay oo kale inay iyaguna isugu tagaan u dhammaysnaan annaguna waxaanu baadi doonaynaa wixii naga maqan oo beelahyagii kale ayaanu doonaynaa si ay noogu dhammaato hawshaas nabadoon maxamed quurshe waxaa weeye arrinta halkaa ka dhacday meel wakhti badan lagu kala maqnaa oo dad ehela oo awal wada deganaa jiray ku kala go'een ayaa maanta laysdhex galay la wada joogaa ceelashii la wada cabayaa xijiyadii la wada guranayaa walaalayahee la wada socdaa hubkii layska dhigay wax la qiyaasi karo maha arrintaasi aad iyo aad bay arrin ugu weyn caaqil axmed xaaji xasan qodobadii lagu heshiiyey aad bay u fara badnaayeen waxay ahaayeen wax ummadda akhrida ama dhegaysata farxad gelinaya waxay ka kooban yihiin sagaal qodob waxaa ka mid ahaa in wixii khilaafa ama dhib abuuri kara meel layska dhigo in la naafacsado waxa meesha yaallo silsiladdaa ku yaal in la wada naafacsado in laga fogaado wixii aanshaxuma dhalin kara in laga fogaado tan kaleeto waxaan uga mahad celinaynaa beesha baciidyahan cali saleebaan gogosha ay dhigeen oo sharafta leh waa uga mahad celinaynaa ugaar saleebaan oo jebiyey rikoorkii inaan laysu iman jebiyana waa u mahad celinaynaa mustafa maxamuud cayna hawshan wax baanu ka wadnay guddigii loo xilsaaray baanu ahayn dadka waxaan ku tilmaami karaa dadgeesiyiina dad u bislaaday nabadda dad u bislaaday waxwadaqabsiga u bislaaday siyaasadda dad ay dhab ka tahay in ay midnimadoodii iyo walaalnimadoodii iyo waxwadaqabsigoodii soo ceshaaneen ciise jaamac maxamed aad iyo aad baan ugu faraxsannahay mana cabiri karo mana soo dhoweyn karo dareenka heshiiskaas dhul labaatan sano lagu kala maqnaa oo aan ceelasha laga wada cabi jirin oo xijiga la wada guran jirin baa haddeer dadkii ceelashiina laga wada cabayaa xijigii la wada guranayaa hubka dhigisna lagu sameeyey oo wax hub isla dhex mari karaa aysan jiran dadkana waxaan leeyahay ku dayda nabadda halkaa ka dhacday labadaa beelood ay gaareen aad baana u mahadsanta maxamuud yuusuf cabdulaahi anigoo ku hadlaya magaca siyaasiyiinta beelaha halkaa ku shiray run ahaantii markaan annagu hawshaas aanu galaynay dad baa khatar u arkayey dhibaato u arkayey isutagayaga laakiinse ilaahay amardiis waxay noqotay guul tusaalihii ugu horreeyey oo meeshaas ka muuqday oo ilaamaa heer soomaaliya suurtagal inay noqon karto laba beelood inaysan wax khatara ahayn haddii nabadda labada dhinacba la danaynayo rabitaanka shacabka oo bislaaday oo nabadda doonayay allana waa nugu guuleeyey waxaanu qabannay cabdiraxmaan shuxlo yaasiin ismaaciil nabadoon hawshan waxaad ka mid ahayd dadkii wax ka waday u soo dhabar adaygay ma isleedahay in soomaalidu saan wax u qaybsato oo dadka ishayaa ay iyagu wax qaybsadaan baaba ka howlyar in dad kale ay u kala qareemaan leanna wixii dadkii muddo kala maqnaa waxay ku kala maqnaayeen baannu isu nimi oo isdhexgallay oo wada fadhiisannay waanagu dhammaynay ummaddana waxaan saatana howlyar ummaddana waxaan u soo jeedinaynaa nin kastaba inuu u dhaqmo waayo dadku bahalaa laysaga dhigay bahalaa in dadka laga saaro laysu keeno oo wixii laysdhahayo laysdhaho wax la qaybso caaqil cumar saciid cismaan baa layidhaha dadka dhulka miyiga ku nool ku dhegaysanaya maxaad fariina u diraysaa waxaan u dirayaa dhulka jooga oo baadiyaa jooga waxaan u diraynaa inay ka baxaanin dhibta mawjeedda ay ku jiraanin taasaan ugu baaqaynaa nabadii soo celiyaan wax wada deganaanshihii inina kuma gaari karo colaad kuma gaari karo mawjeedda waxa uu danta u leeyahay aadan cabdiraxmaan cilmi inaannu u saburray oo u dhabar adeegnay shirkaas munaasibkii ilaahay noo qadaray ee wanaagsanna soo gaarray ummaddayadana waxaan u sheegaynaa inta naga maqan ee aanan dhegaysanayn inaannu nabad qaadannay inaannu isdhexgallay inaannu is afgarannay oo isku afgarannay nabadgelyo buuxda oo boqolkii boqol ah miyi iyo magaalana inay naga qaataan baannu ugu baaqaynaa dadka na oqoonaya codkayaga iyo magacayaga iyo muuqaalkayagaba maxamuud siciid caynab annagu guddigii gogosha dhigay baannu ahayn magaalada dharjaale odayaashii shan iyo afartan casho baan la fadhiyey go'aamadaannu ka soo gaarray oo farxad leh waxaa ka mid a eelka oo la wada cabbo carshinkoo la wada daaqo nabadgelyoo laysku dhex maro gabdhaha oo layska codcoto iyagoo la kala guursado inkastoo deegaamada puntland ay horey uga dhacday dib u heshiisiinno badan oo beeloo diriiri dhex martay lagu dhexdhexaadiyey ayaa haddana waxaa muuqata inay tahay markii ugu horraysay ee beelo labaatan sano muddo ka badan ay diriiri u dhaxaysay ay si toos ah u dhammaystaan waxyaabaha ay kala tabanayaan faadme yaasiin jaamac v o a boosaaso